ganacsatada ku dhaqan magaalada gaalkacyo gaar ahaan kuwa hilibka iibiya ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacago canshuur xaddaaf ah oo uu kusoo rogay maamulka puntland ganacsatadan ayaa waxaa lagu wargeliyey in haddii ay lacagta bixin waayaan laga kaxaysan doono xoolahooda taas oo sababtay inuu suuqa xirmo hilibka ariga ayaa qarka u saaran in laga waayo magaalada gaalkacyo qaybta uu ka arrimiyo maamulka puntland dadkan ayaa sheegaya inay horay u bixin jireen canshuurta balse maamulka uu mar kale kusoo rogay lacago xaddhaaf ah arrinkaasna aysan u dulqaadin karin dhar shacab wata oo ciidan wata oo militari wata oo boolis wata oo arigii nin walba neef ku dhegayo oo leeyahay neefkan hadda horay bardhig qofkii reer baadiya ah warri qofkan habartan masaakiintan oo neefkay wadato oo toddoba door laga soo qaatay oo kiishka ku daba sugo oo meelay waxa ay ka kaloo ka gashada in laga gadanayo neefkii aan kala aan la aqoon war hadda hadda horay barma qabta walaalayaal maya khasa waa inaan ku bixisaan haddii kale arigan kaxaysanaynaa waa xirxiraynaa arrintaas marka waa nala cusbaatay si aan marka dadkii u kala badbaadin xoolaha lahaa iyo nimankii qoryaha wata iyo kuwan kalena qoryay wataan baanu xoolihii xerayn waxna waxaanay ciddii la tegey saala tugto galmudug bay la aadeen qaar baabuurta iyagoo saaran oo ay nala joogaan bay ceshadeen oo banaa waxay la aadeen baabuurtaan ilaa xala soo socotay sideedana ariga anaga noo yimaado wasiiladan yimaado wax la og yahay weeye kiilinka shanaadu ka yimaadaa kama yimaado bilan xataa gudaheeda kama yimaado arrintaas marka waxa weeye waxay dadkii ku noqotay dhakafaar waxaan xagga laga aqoon halkaan aanaan ka aqoon baa dadkii la kulmeen annagu waxaan nahay shacabkii sayladda canshuurta puntland maanaan diidanayn lacagtaa gibirka ah oo aanaa qaadi karin oo waxay tahay aanaa garanayn ma qaadi karno waa diidney allahaya ka alle waxaan rabnaa inna laga qabto wax suurtagala ma ahan meeshaan wax ku gadanna shacab baa iska leh biraha bannaanka yaallaa naga kiraysan biraha bannaanka yaalla baan wax ku xidhannaa waana naga kiraysan yihiin tiirarkaa tiirba qof buu ka kiraysan yahay ayadoo sidaas canshuurta puntland waa oggolayn haddana waa oggol lahay laakiin waxa saa'idka ah ma oggolin ma rabno ma qaadi karno ma yeelayno
sidoo kale ganacsatadan waxay ku hanjabeen in haddii aan dhibaatada laga deelin ay ka dagaalami doonaan arrinkaas islamarkaana iska dhicin doonaan maamulka puntland waxaan cabasho ka nahay maamulka dowladda hoose iyo niman ay noo soo direen oo ay dhaheen lacagtii canshuurtaydoona laga qaadi jiray lacagaan ahayn ka soo qaada oo hal dollar iyo bara hal dollaroo canshuurana awalbaa horeyna looga qaadi jiro oo in iyo awd ah markaan haatanana saakana weerar baybaan lagu soo qaadeen anigu xariggaas orgi baan ku watay orgigii baa laygu qabsaday waa layla diriray wax kastaa laygu sameeyey marka xaaladdu hadda meel adag bay maraysaa annagu waxaannu dowladda puntland cabasho uga nahay hawshaa inay wax ka qabtaan oo na soo farageliyaan oo duqa magaalada iyo xoghayaha iyo tuugada ay wataan waxa ay nagu wadaan ay naga qabtaan baannu cabasho ka nahay annaga yaana lagu kallifin cid aan qorya lahaynu ma jirto inaan qorya qaadanno oo annaga iyo puntland aan isgallo waan iska dhicinaynaa inagu puntland waxay wadda haddayan joojin dowladda federaalk ayaa waayihii dambe aad u sii xoojisay lacagaha canshuurta ah taasoo xiriiri gelisay nolosha dadka aqoon-yahanada dhaqaalaha ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inaysan bulshadu waxba ugu qaban lacagaha ay ka qaado